bismillahi raxmaan iraxiim horta sidii ku caddeed qaraarka security councilka qorshahaasu waa jiray in ciidamo kuna ay ka baxaan waddanka soomaaliya guud ahaan caadi ahaan waxaan rajayneynaa annaga ama sida aan filanayna waxay ahayd in ciidamadaas kunkaa sectaradoo dhan shanta sector oo waddanka laga qaadi doono brorata ama ama proportional looga qaadi doono laakiin waxaa muxuu ahay golaha siyaasadda iyo amniga e u da ayaa go-aan gaaray in kunkaas ciidamada burundi oo hirshabeelle jooga laga qaado gaar ahaan sectorka shanaad ee shabeellada dhexe arrintaas runtii annaga aadaan muxuu ahay aan walwal uga muujinay waana la xiriirnay annagoo la kaashanayna dowladda amisom iyo peace and security councilka markay noo yimideen oo ay beledweyne ay noogu yimideen heer safiir intaba waa la qaybsanay haddana dadaallo runtii aada u fara badan oo aan uga mahadcelinayno dowladda dhexe muxuu ahaaye haddana ku dhammaaday safarka hadda madaxweynuhu oo uga soo dhammaaday burundi waxaan aada rajo uga qabnaa in arrintaas dib loogu noqon doono go-aankaasna uu u fuli doono si aan saameyn weyn ku yeelan amniga hirshabeelle maxaad ka wadaa go-aanka dib baa loogu noqon doonaa ma bixitaanka ciidanka ayaa dib loo dhigi doonaa mise qodobkan aada sheegaysa ee in ciidamada baxay ay ka wada yimaadaan dhammaan qaybaha amisom oysan burundi ku koobnaanin ayaa suurtagelaya waa midkii runtii go-aankaas hadda official anaga weli nama soo gaarin waana ka waana ka dul sugaynaa siday ku dhammaato laakiin waxaan haysanaa kalsooni iyo xaqiijinna loo xaqiijiyey inaysan ciidamadaasu sidii markii hore soo shaac baxday in kunka ciidanka inay ka wada bixi doonaan sectorka shanaad ama hirshabelle inayna ka bixi doonin kalsoonidaasaan qabnaa habka iyo jidka loo mari doonana discussionkaas weli waa socdaa waxaadna arkaysay haddii aada aragtay saxaafadeedkii ay soo wargurtiidkii ay soo saareen labada madaxweyne ee burundi in muxuu ahay la isugu yeeray wadamada mataqaanaa ciidamadu ay ka joogaan wadanka soomaaliya oo t c c da marka go-aanadaas ugu dambeyntii waa ay dambeeyaan laakiin waxaan kalsooni ku qabnaa dadaalka la sameeyey oo heer walbaaho la sameeyey in arrintaasu aysan sidii hore aysan u dhici doonin hadda ka hor dib baa loo dhigay waxay ahayd sidaan maqlay inay baxaan sanadkii hore afar bilood baa dib loo dhigay ciidamada burundi bixitaankooda marka ma dib u dhig kaas la midaba oo muddo gaaban afar bilood lix bilood mise waa wax muddo dheer rajada aada qabto kalsoonida aad qabto mama kalsoonida aan qabnaaho waa in muxuu ahay markii hore waxaan cabsi ka qabnay in kunka askari sectorka laga saaro meelo fara badan laga soo baxo meelaha laga soo baxaa naftigooda meelo badan oo la cayimay oo aada welwel nooga haysay oo aan aad uga doodnay ayaa jira runtiina anagu uma anaan kala harin laga soo bilaabo xafiiska madaxweynaha xafiiska gaashaandhiga isheeg prime ministerka meel walba hirshabeelle aadaan arrintaas aan runtii aan uga doodnay qoraallo badan waa ka sameynay xiriiro badan waa aan sameynay marka go-aan rasmiya oo hadda soo baxay ma jiro oo laleeyahay saasaa la yeeli doonaa laakiin waxaan qabnaa shirkii ugu dambeeyey oo usbuucan dhammaadkiisii aniga aan qolada amisom aan la kulmay ama fariimaha naga soo gaaray dhinaca xafiiska madaxweynaha in arrintaasu ay mataqaanaa sidii hore aysan ahaan doonin waxaad ii sheegtaa dhibaatada ka iman karta hadday ciidamadani ka baxaan deegaanada hadda ay joogaan annaga waxaan maqalay cadaleh raagaceelleh xaaji cali laakiin dhibaato nooceeya idinka iman karta maamul ahaan hadday ciidamadaas baxaan runtii horta barnaamijkan ciidamadan ay ay ku baxayaan wuxuu qayb ka ahaa barnaamijka kala guurka ama loo yaqaano transitional planka transitional planku runtii waa documenti waa publica waa heli kartaan qodobo fara badan ayaa ku jira oo yacni la rabo in la maro intaysan ciidamadu bixin waxaa ka mid ahaa in mataqaanaa ahaado arrin ku salaysan muxuu xaqiiqda ama realistic inuu yahay conditional oo markii dhowr arrimood la sameeyo kadib ama markii la diyaar garoobo ama markii ciidamo la diyaariyo wuxuu ahaa comprehensive oo macnaha shaamil ama wax guud oo militariga keliya aanan la fiirin ee la fiiriyo mataqaanaa dhismaha maamulada dibu heshiisiinta muxuu ahaa diyaar garowga isheeg golayaasha degaanada yacni in soomaalidu ay diyaar u tahay inay mas-uuliyaddaas la wareegaan ayuu transition planku ahaa ma ahayn yacni mid loogu talagalay in oon dhinaca militariga keliya intii laga fiiriyo yiraa militarigu abaxo markaa doodaas hadda annaga waa waa garteeni waan gudubsanay waana runtii waa loo waa wa waa la dhegaystay waa la garwaaqsaday waxaana rajayneynaa in cabsiyada aan qabno oo in meelihii laga soo baxay dadka lagu dhibaateeyo lagu bartilmaamaysto muxuu ahaa ii sheegay dad lagu laayo violations badan ama xadgudub badan oo dhinaca bini aadamnimada iyo dhinaca sharciga ee caalamiga inuu dhaco waxaasoo dhan waa ka digna runtii marka waxaan rajo ka qabnaa insha allahu tacaala sidii welwelkii hore oo aan qabnay hadda ma qabno bal wax yar ii faahfaahya xadgudubyada iyo dhibaatooyinka dhici kara waa taabatay si guud laakiin si hoose haddii ciidamadaas ay ka baxaan degaanadaa la sheegay inay ahayd inay ka baxaan inkastoo hadda sidaa sheegtay taasi isbedeli karto degaanada guud degaanada annagu cabsida aan ka qabnaa waa barakac guud oo mataqaanaa degaanadaas laga soo barakaco kufsiyo inay dhacaan muxuu ahaay meelaha bartil bartilmaameedyada wax soo saarka dhaqaalaha sida ceelasha iyo in in mataqaana lagubo la dhibaateeyo in yacni muxuu ahaay wax la tabco waayo in xoolihii la dhaqo waayo runtii meelo badanayna hadda kahor ka dhacday marka yacni international humanitarian law ama sharciga qaanuunka caalamiga waxyaalaha uu ka digaayo oo dhan ayaan kasii dignay in yacni mas-uuliyadaasu mataqaanaa ay annagana na fuusho ciidamada na taakuleynayona ay fuusho marka arrin si degdega loogu fududaa karo inaysan ahayn waa laysla garwaaqsaday wax hadda dhacay miyaa jira dad cabsidaa iyo walaacaas darteed u barakacay ama degaanadii kasoo cararo magaalooyinka waaweyn soo galay miyaa jira maya maya maya ma jiro annaguna runtii sidaan kuu sheegay dowladda dhexe ciidamada qalabka sida ee hoggaanka guud oo c d f ka kulli dadka waa waa niyadda waa u dejinay hadda naftigeeda degaanada ciidamaa jira dagaalo yaryar oo meesha ka dhacay ciidamo ku kala dhex jiraa jiro weli annagu aan aan aanan ka soo qaadin oo hadda ciidamada dhex jooga degaanku hadda waa xasil waa xasiloon yahay laakiin haddii guuditaan intaas la eego amisom hadduu dhaco dee dabcan culeyska intaa wuu ka badan yahay xaaladuna waa isbedeli kartaa laakiin hadda hadda xaaladdu caadi ayay ku sugan tahay maamul goboleedka hirshabelle ciidamo u gaar ah oo maamulka gobolka hoos yimaada miyuu leeyahay sida puntland jubbaland iyo koonfur galbeed oo kale
sida laga yaabo inaad muxuu ahay aad aad kala socotay ama ama warbaahinta ama ama social mediaha annaga ciidankii ugu horreeyay oo hirshabeelle oo laba boqola usbuucan ayay ka qalin jibiyeen xerada muxuu ahay tababarka jowhar afar boqolna haddaan rabnaa inaan laba boqolna ku xareyno beledweyne laba boqolna aan ku xareyno jowhar annaga ciidan gaara oo maamul goboleedka uu leeyahay oo ciidankaas ka horeeya ma jiro marka qorshihiinu waa maxay ciidankani ma booliisba mise waa ciidamo militariya dagaalami kara oo al-shabaab la dagaalami kara mise waa ciidamo booliisa bal qorshihiina wax yar ii sharax waxa aad doonaysaan damacsantihiin dhinaca amniga iyo dhismaha ciidan maamuleed runtii sida sida hore aan u sheegay arrintan ka bixitaanka amisom ay ka baxayaan sectorkan ama ay ka baxayaan soomaaliya yacni hurdaka toos ayay u tahay soomaaliya iyo hirshabeelle annagu haddii xataa dib loo dhigo ka bixitaanka waxaan bilownay diyaargaroow aan u diyaargaroobeyno inaan degaanadaas aan la wareegno ciidamadaas qeyb ka mida oo muhiim ah waxay noqon doonaan ciidamo daraawiisha oo daraawiishtii booliiska ah laakiin u tababaran inay mataqaanaa degaanadaas ama cadowga ka badbaadiyaan ama qabaa'ilka dagaalama kala celiyaan oo runtii daraawiishtii soomaaliyeed oo la yaqiinay ah ciidamada kaleetane muxuu ahay waxay noqon doonaan ciidamo buliisa oo madaniya oo amniga suga laakiin culayska ugu badan iyo hawsha ugu badan dabcan waxaa nala qaybsan doona ciidamada qalabka sida oo militariga oo shaqadoodu hadda ay tahay inay yani cadowga culayska ugu badan ay saaraan annaguna waxaan ugu talagalnay markii ciidanka militariga ahu meeshay qabtaan inaan uga hoos marno oo aan degaanadii xasilino oo aan amnigii sugno oo wixii dhaqdhaqaaqa hooyar iyo aan muxuu ahay aan ku aadno laakiin arrintu ma aha arrin mas-uuliyad gaara ee maamulka hirshabeelle ee ufuusha ama maamulada kaleba ufuusha waa arrin soomaaliya oo dhan ka wada dhexayso waana arrin u baahan in laga wada qeyb qaato
waxaad wax yar ii sheegtaa dhibaato weyn baa ka taagnayd jidkan isku xiraya muqdisho iyo jowhar gaar ahaan balcad iyo jowhar inta ka dhexaysa dhowr jeer buu go-ay dhowr jeer baa mas-uuliyiin iyo ciidan iyo dad shacaba lagu laayay intaba marka jidkaasi ma xiran yahay jidad kale way xiran yihiin jowhar ilaa iyo buulo burde waa xiran yahay buulo burde ilaa beledweyn wuu xiran yahay maxaad ka qabanaysaa furitaanka jidadka xirnaanta jidadku runtii waa dhibaatada ugu weyn oo xagga amni oo hirshabeelle haysata waana barnaamijka hadda abaabulkiisu socdo waa barnaamijka muxuu ahay xamar dhowr jeer looga shiray nairobi looga shiray adisababa looga shiray hadda muxuu ahay ii sheeg madaxweynuhu uu safaradan hadda uu ku jiro muhiimadda ugu weyn ay tahay waa arrin u baahan inta ciidamada amisom aysan bixin diyaargaroow aysan mataqaanaa twenty twenty one ka ama labaatan iyo kowda intaysan bixin in soomaalidu ay isku tashato waxaanan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo afarta bilood ama shanta bilood oo hadda sanadka intaan juun la gaarin barnaamijkii jidadka lagu furi lahaa in ololihiisa la bilaabi doono hirshabeellena ay ugu horeyso arrintaasna wixii diyaargaroobo annaga xaggeena waa ka sameyneynaa dhinaca militariga iyo iyo ciidamada qalabkiisana way sameynayaan amisomna way sameynaysaa marka barnaamijkaas waa barnaamijka hadda lagu guda jiro waxaad wax yar ii sheegtaa al-shabaab dad ay qorato miyay ka wadaa maamulka shabeellada dhexe waxaan maqalay sababtaan ku weydiinayo xoogag soo baxay oo la yidhaha macawsley oo al-shabaab la dagaalama sababaha ay ula dagaalamayaanna waxay sheegeen kow inay lacago iyo xoolo ka arursanayaan laba inay dhalinyartii iyo caruurtii ka qoran ee askar ka dhigayaan bal arrintaa wax yar ka hadan dhibaatada nimanka nabaddiidka oo al-shabaab ay ku haayaan soomaaliya ama ay ku haayaan hirshabeelle soomaalidu waa ka wada dherigsan tahay al-aakhirkane dadku markii muxuu ahaaye la dhibo oo noolaan waayaan oo xoolahooda muxuu ahay ay dhaqan waayaan oo muxuu ahay beerahoodii ay tacbo waayaan oo canshuuraad iyo mataqaanaa xoolo qasaba oo maalin walba laga qaadaayo oo sakaawaad iyo waxyaalo kale lagu sheegayo laga qaadaayo dadku marka dambe ayagaa ayagaa muxuu ahay runtii meel xun arrintu ay ka gaaraysaa dadkaasuna badankoodu waa dad ayagu iskooda soo abaabulay oo arrimahaas ka dhiidhiyey annaguna hirshabeelle haddaan nahay ade dadkii waa dadkii aan mas-uulka ka ahayn waa dadkii shicibkeenna ahaa waa dadkii dhibaatadooda ayna taabanaysay waa ku qasbannahay inaan muxuu ahay dagaalkaas ay kula jiraan shabaabka oo noloshooda iyo xoolahooda iyo naftooda ay ku badbaadsanayaan wixii aan taakulayn ka geysan karno xag niyadeed iyo xag gacmeedka inaan ka geysano waa ku qasbannahay maxaa fikradood ka aaminsan tahay sidaadaba ciidamadan maleeshiyadan la yidhaahdo macawisleyda runtii sidan kuu sheegay macawisleydu waa dad ayagu muxuu ahaay mukulaal qol lagu soo xiray oo kale oo meel ay u baxsato weyse dadka haddii noloshoodii iyo ceelashoodii iyo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo mataqaanaa ganacsigoodii iyo socodkoodii dadka haddii nafta loo keeno oo ay meel ay u dhaqaaqaan waayaan dadku way caburayaan laakiin ugu dambeynta ciidamadu waa inay noqdaan ciidamo habaysan laga warqabo tababaran wixii sharciga uu fasaxaa og wixii sharciga uu diidaa og muxuu ahay abaabulan register garaysan hoggaan leh ciidan kaasaa kaasaa kaasaa kaasaa noqon doona annaguna waxaan wadnaa barnaamij fog oo macawisleydaas dad ka mida ma aha kulligood laga soo xulay ciidamada lagu soo biiri doono militariga lagu soo biiri doono qoondada annagu hirshabelle aan ku leenahay boliiska lagu soo biiri doono daraawiishta lagu soo biiri doono laakiin runtii cid kastoo caqliluhu waa og tahay ciidamo maleeshiyaada oo qabaa'il markoodii hore ahaa welina degaan qabaa'il joogaaho inaysan ciidan sii jiraa inaysan noqon karin cid walbaah waa og tahay faa'iidadooda iyo dhibaatooyinkooduna ay marmar isla eg yihiin ama kala badan yihiin laakiin hadda xaaladdu meesha ay joogto dadkaasu waa dad dantu ku kaliftay inay dagaalamaan sidaad la socoto ciidamada macamusleyda mararka qaarkood siday sheegaan iyaga laftigooda waxay taageero kalaan ciidamada dowladda mararka qaarkood ciidamada jabuuti iyo ciidamada kale amisom marka ma kula tahay xilligan la joogo maadaama aad cadowwada wadaagtaan inaad iskaashataan inay tahay mise waxay kula tahay haddii la taageero maleeshiyo aan cidna ka amar qaadan oo madax bannaan inay hadhow dhibaato ka iman karto may may waa iskaashanaa waana waana taakulaynayna waana isla dagaalamaynaa isku ujeedaana nahay laakiin arrintan ka hadlaayo waxay tahay mustaqbilka fog dadkaasu si aysan mataqaanaa raad haddana qabiil iyo raad maleeshiyaad aysan u noqon in ciidamada lagu soo biiriyo oo la tababaro oo muxuu ahay sharciga la la baro oo muxuu ahay ciidan wanaagsan oo hoggaan leh inay noqdaan ayaan ka hadlayaa maahay xaaladda hadda lagu jiro ciidankaas waa ciidankeena waa ciidan aan isku jeedannahay waa ciidan aan isku cadownahay waa ciidan inaan taakulayno aan ku qasbannahay ayaguna dagaalka nala galaan waayo su-aasha kale en raba inaan ku weydiiye waxa weeyaan maalmahan xiise diblomaasiyadeed baa u dhexaysay soomaaliya iyo kenya kenya iyadu waxay sheegatay in shirkii london lagu xaraashay shidaalka dowladdu fikraddaa ka duwan bay sheegtay oo ah inuusan dhicin wax xaraasha xoog lagu soo bandhigay sidaasoo ay tahayna dhulka xogtiisa lasoo bandhigay uu yahay dhul soomaaliyeed dareenkaagu muxuu yahay runtii arrintaas horta diblomaasiyadda iyo arrimaha dibadda sida dastuurkeenu qabo dowladda dhexe mas-uul nooga ah laakiin wax kastoo waddankeena ku dhacaaho annaga saameyn ayuu nagu leeyahay aragtida aan ka qabnaa waxa waaye runtii waa muuqataa in isfaham waay siyaasadeed ama diblomaasiyadeed inuu jiro laakiin waxaa muhiima in arrimahan in la qaboojiyo waaqiciga iyo factska jirana la istuso annaga shirka london ergaan nooga qayb gashay hirshabelle haddaan nahay waxaan xodogaal u nahay dukumentigeediina waan haynaa muxuaha wixii kasoo baxna waan aragnay blogskaas la sheegayo lama gudbin daatadoodiina lama gudbin xaraashna hadda meel xaraash ka dhacayba maba jiro meesha iyo iyo meelaha kaleba meel xaraash ka dhacay ma jirto marka runtii arrintan sababtay u timid aniga personally aadaan ula yaabay yani in xasaradda intaas la ego meel ayna waxba ka jirin ay ka bilaa ay ka bilaabatay laakiin nasiib wanaag dowladduna maasha allah yani si wanaagsan oo qabow oo diblomaasiyada oo miisaaman oo la xirfadeeyey ayay uga jawaabtay waxaana waxaana bilowday isla markiiba maaragtay inay xoogaa xasaradii temperajurka intii hore xaraaradii inay kasii qabowdahay waxaana rajeynayaa dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya sida mataqaanaa waa saxaafadeedka dowladdaba ku ku ku caddaa dad meel u kala socda ma nihin waa dad deris ahaan nahay ilaa adduunyadaanu ka dhamaato saasaa deris aan u ahaanaynaa marka in arrintaas intii sharciga siduu qabo iyo xeerka caalamiga iyo wadahadal arrintaa lagu qaboojiyo ayaan qabaa dhinaca soomaaliya haddaan eegno waddan ahaan xilligan iyo dowlad ahaan xilligan diyaar ma loo yahay kula tahay in qandaraasyo shidaal la bixiyo la bilaabo hawl shi lagu soo saarayo shidaalka horta wax kastaa waktiyay bilowdaan mana u maleynayo in hadda muxuu ahaay sanad iyo laba iyo saddex iyo inta hadda aan ka hadlayna in in muxuu ahay hawshaanu ay ku dhamaan doonto laakiin waxaa jirtay muxuu ahaay yani safar kastaa hal tilaab buu ku bilowdaa tilaab kalea ku xigta mid saddexaadaa ku xigta meesha ugu dheer ood u socoto waa inaad un tilaab aad qaado marka in daatadii waddankeena waad ogsoon tahay mar walba waxaana la dhihi jira halkaas muxuu ahay shidaalaa ku jira meel walba waxbaa ku jira maanta waxaan ognahay aniga hadda madaxweyne dowlad goboleedka hirshabeellaan ahay shirkaas ka hor yani hirshabeelle waxa ku jira iyo waxaan uga talagelayno iyo istaraatiijiyada aan qaadanayno iyo qorshaha aan degsanayno oo waxbarasho ciyaalkeena maxaan bari doonaa ma ma ma shidaalaan leenahay ma ma beerahaan ujeedinaa ma xoolahaan ujeedina qofku inuu wuxuu haysto og yahay oo si xaqiiqa uu ogyahay qorshe ku samaysan karaa marka inaan daatooyinkii ogaanay oo waxa aan ku talagelaynay aan ogaanay ayaa horta guusha ugu horeysaa taas waayo si laakiin looga miro dhaliyo waa in sharcigii maxoogaa hawshaas lagu maamuli lahaa ha noqdo kii kheyraad qaybsiga ha noqdo kii degaanka iyo environmentiga dhibaatada u keenaa ha noqdo muxuu ahay habka shirikaadka maalgashanayo aan ula macaamilayno ha noqdo shirikaadkaas naftidas aan waxula qaybsanayno ha noqdo cidda annaga soomaali haddaan nahay barnaamijkaas noo maamulaysa hay-ad ahaan institution ahaan yani howlahaasoo dham waa noo dhiman yihiin oo runtii maanta u malayn maayo in berrito ama saa dambe shidaal la qodaayo laakiin tilaabtii hore loo qaadaba haddii qaylo laga keeno oo meesheena aan joogno ayaduna faa'iido ma leh
halkee buu ku dambeeyey golihii iskaashiga maamul goboleedyada wallahi golihii golihii iskaashiga maamul goboleedyada waa og tahay wakti aada runtii khilaaf badan iyo isjiijiid badan iyo muxuu ahay yaa lasoo maray electionno muxuu ahay maamulada qaarkood ay galeenna waa jiraa muxuu ahay oo hadda mataqaana qaarkood aysan weli si fiican maamuladooda aysan usaldhigan marka maamul c i c d ama maamulkaas halkaasu halkaasuu ku dambeeyey yaa hogaamiye hadda maxaa u qorsho ama inuu sii jiro oo kulamadiinnii iyo xilhayntii wareegtada ayd sii socoto mise adiga haddaan ku weydiiyo inuu halkaa ku ekaado oo iska baabao ayaa taageersan tahay ma aniga hadda horeyna waa u sheegay weligeyna waa aaminsanaa horta markii khilaafka laga reebo c i c da ama golaha iskaashigu hadduu u ekaado muxuu ahaaye iskaashi maamul goboleedyadu ay isu kaashadeen inay mataqaanaa sidii xisbi mucaarada ay siyaasadda dawladda kasoo horjeestaan runtii jid qalada waaye sax ha haata ama qalad ha ahaatana saasaa saasaa loo fahmay taasuna ma aha arrin sii soco karta maaha golaha iskaashiga waxaa markii horena loo aasaasay uuna yahay wadamo fara badan oo adduunka federaalna uu ka jiro in danaha muxuu ahay statesku ay leeyihiin ama maamuladu ay leeyihiin oo kala dhexeeya dawladda dhexe si constructive a ama mataqaana ujeedo wanaagsan loo leeyahay in muxuu ahay in loo sameeyo haddii maamul goboleedyada iyo dawladdu ay isku fahmaan in ujeedada iskaashigaas uu saas yahayna faa-idaa soomaalida ugu jirta oo wuu shaqeyn doonaa haddii laakiin sabab kastaba ha ahaatee ay u ekaato in maamul goboleedyadu ay isu bahaysanayaan inay dawladda mucaaradaan dawladduna ay u ekaato inay maamul goboleedyada weerar ku tahay hadda dad iyo mas-uuliyadan la sugaysay energy iyo wakti iyo mataqaana howl iska qabsigaas laguma lumi karo marka waktigaa sheegi doona maamulada hadda electionka kasoo baxay siday mataqaana salka ku dhigaan aan aragno wixii isbedelo guud ahaan aan aragno laakiin iskaashigu waa inuu ahaadaa mid constructive ama mid faa'iido u leh wadanka iyo dadka marka maadaama aad sidaas sheegtay sax iyo qaladba waxay dooni ha ahaatee haddii hadalkaaga aan soo xigto loo arkay golaha iskaashiga maamul goboleedyada inuu liidi ama mucaarad ku ahaa dowladda ma kula tahay in la baabi'iyo waxa wax fiiri waxa qaldano institutionka maaha waxa qaldano waa ujeedada hadday ujeedadu ay tahay block muxuu ahay mucaarada oo u taagan sax iyo qalad wixii dawladdu ay siyaasadeedu ay tahay inuu kasoo horjeesto haddii uu ama saas noqdo ama xataa dawladdu saasoo aragto ilaa waxaa la yidhaha perception is reality yani aragtida iyo iyo waaqicu waa isku mid haddii dawladdu u aragto maamul goboleedyadu inay mataqaana iskaashigaas oo lid ku yahay ama ay maamul goboleedyadu siay saas ufasiraan sida aan kuu sheegay faa-iido uguma jirto maamul goboleedyada dawladdana uguma jiro laakiin haddii lo haddii uu noqdo urur wanaagsan oo arrimaha farsamo iyo arrimaha mataqaanaa isheeg noo yaala oo mataqaanaa inclusive politicska ama dastuurka iyo siyaasadda wixii laga yeela iskaashiga sidii kheyraadkan looga wada faa'iidaysan lahaa transitional planki ama kala guurkii amisom sida looga wada shaqeyn lahaa haddii wax faa'iide le looga shaqeynayo dabcan iskaashigu diinteenaana faraysa muxuu caqligaana faraa in la iskaashado oo maamul goboleedyaduna iskaashadaan dawladdii maamul goboleedyadu iskaashadaan waa jidka saxaa laakiin haddii ku sifoobo ama loo arko urur muxuu ahay tafaraaruq ku ah waxqabsiga si kastaba in la wada hadlaa ka fiican in la dagaalamo